asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee badanaaba aan halkan ku wadaagno innaga oo ku googoosanna waxeennii aan asal ahaan iyo farac ahaan u lahayn waana xubinta murtida maanta ee tusaalayaal badan sheekooyin badan intaba ina siisa xubinteenna maanta waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi nin ayaa gabadh u dhalay nin ku daray nin buu ku daray ninkiiyo gabadhii inalayaal bay u ahaayeen waa la deganaayeen qoys aad isugu kalsoon oo isjecel way ahaayeen odaygii iyo gabadhii iyo wiilkii ayaa wada safray safar baa la wada aaday saddexdoodioo safara oo odaygii la socdo ayaa odaygii meel cidlac markii la marhayo wuxuu go'aansaday inuu gabadhi iyo wiilka isbaro see isu barhayaa wayba isqabeen see isu barhayaa waa ayba isqabeen bal fiirsaya gabadhi iyo wiilka inuu isbaro ayuu go'aansaday say isu barhayaa marka wayba isqabaane waaba nin iyo xaaskii waa in la isbaro marka ilaa iyo hadda idinka dhegaysanaya xitaa waa inaad isbarataan oo idinka laftiinnu odaygaas qaabka uu isticmaale uu labadan qof isu bari rabay waa inaad isu barataan tusaale markii meel la marhayo ayuu wuxuu ku yidhi hebelow adeer macaane gabadhan adaa iga qaba gabadhan hibley anaa ku dhalay waan ku soo koriyey waan kugu soo daalay war adiguna asxaan baan kuu samey gabadhaydaan kuu dhisay saasaan kuu yaalay waad ila degteen weligii waxba imiidnaa siinin wax aan idinka sheegto maanta ma jirto yidhi wax aan idinka sheegto oo maanta xoolahood isiiseen ma jirto wax kale ma rabo yidhi maanta saaliye maxaa rabtaa aabbo maxaad rabtaa ayta sheega waxaad rabto markaasuu yidhi aab wax kale ma raba dharkan aad qabto yaan rabaa dharkan inaad ii siibtaan rabaa ii siib dharkayga dharkayga ii bixi dharkan un keliya maanta ii fur wax kaloon kaa raba male adoo qaawana ninkaaga raac markaasayta ma intaas aab hayeyta dhib male hebelow saa u istaag xaggay ka martay ninkii bay shishay ka martay u fiirsaya waa aabbaheed aabbaheed bay iska qarisay shishay bay ka martay ninkeedii ninkeedii bay shishay ka martay ayr bay dharkii siibtay ninkeeda korkiisay kasoo dhiibtay ninkeeda korkiisa ayay kasoo dhiibtay waxa ay jidhkeedii ka qarisay ee ay ka dhuumanayso ee ay ninka iskaga qarisay waa ninkii iyada dhalay ee aabbaha u ahaa u fiirsaya yay isku qarisay ninkii iyada qabay ayay ku dhuumatay oo isku qarisay u fiirsaya haddee ninkanu gabadha waa dhalay oo haddii ilaah kuusama ogolya waa soo koriyey waa soo barbaariyey waa aabbaheed hunguri kama hayo sababta inay iska qarisa keentay maxay tahay cawradeeduusan lahaynba cawradeedaba maba lahanba taas saa darteed waxaa loo baahan yahay aayar bay intaed xaggaa ka martay ninkeedu isku qarisay bay u dhiibtay dharkii iyadoo ninkeedii ku dhuumanaysay ninkeedii raacday markaasuu yidhi hoo haddaan iskiinbaray buu yidhi hadda hadda ayaan labadiinna iskiinbaray buu ku yidhi naa dharkaaga hoo ma arkaysaab inaad aniga iga dhuumato ninkaaga ku dhuumatay haa ceebahaaga o dhan inaad isaga ku qarsatay maarata haa saa ceebahaaga u qari ceebaha qoyskaaga ninkii qarin lahaa cawradaada ninkii lahaa ninkii adiga daryeelkaaga lahaa ninkii wax walba aad isku qarsan lahaydeen dharka isu ahaydeen waa isagu yidhi gabadh walbo hadda imaqlaysaa ama nin walbo imaqlaya waxaan u sheegayaa kontaroolka qoysaska iyo sirta qarinta qoysaska iyo isceeb qarinta iyo maaragtay isu dulqaadashada iyo isu daryeelka sidaasaa dhar isugu noqoteen in laysu qariyo taas ayayna ahayd habka uu odaygu isu baray gabadha iyo ninka qabay waxa ay isu yihiin taas ayaa muhiim ah waxaa laga yaabaa saddex baa keentaye maxay tahay inaad taagan tahay saddex baa keentaye maxay tahay war hawshu intaa ma aha gabadha inay leedahay weli gabadh baanahay mailiya oof baa ijaban war hawshu saa ma aha gabadhay hawshu saa ma aha wiilow hawshu saa ma aha ninow saa ma aha islaanay saa ma aha waxaa weeye ilaahay baa dhar isaga kiindhigay waad isu xalaalowdeen saasaad isugu cawra qarsateen waa inaad sharaftiinna iyo karaamadiinna iyo qoys ahaantiinna iyo ubadkiinna barbaarintiinna iyo isku xidhnaantiisa intaba inaad sidaasoo kale isugu qarisaan aadna ilaalisaan siraha qoysaskuna ay ahaadaan kuwa sharfan oo aan bannaanada la keenin mahmaahda maanta ee xubinteenna murtada maanta idamka eebe waxaa la yidhi balaayooy buulkayga kaa galay balaayooy buulkayga kaa galay